والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay kitaabkii munaafiqiinta sifaadkooda iyo axkaamtooda waxaan ka soo aragnay axaadiisii ama dee kuba tacalluqsanayd cabdullaahi bni ubay ra'sulmunaafiqiin bal wixii kale kaba markaa axaadiisa iyo baabka ama kitaabkan sheekuu ku soo aroorinayena bal halkan bay inooga bilaabmayaan oo wuxuu uhi musanifku xadaثna mحamed ibn abi cmr الmakiyu qaala xadaثna sufyaanu can mansuuri can mujaahidi can abi macmari can ibni mascuudi qaala anahu qaal xagga sanadka horta sufyaankan inoogu jira waa sufyaan ibnu cuyeyne weeye mansuur ibn اmuctamir iyo mujaahidiyana waa dadee kitaabka kusoo noqnoqda abumacmarkana kolley abumacmaro kalena waan soo marro ka sokeeye isagoo ka dabaqa dambeeye waa cabdullahi ibnu sakhbara ninkaa la odhanayo isagoo dhowr meelood kitaabka kagaba sugan oo taabici weyn ah wuxuu uhi ibnu mascuud qaala ijtamaca waxaa kulmay cinda albeyti beytka agtiisa waa kacbadii halaathatu nafarin jamaaca saddexa saddex adigu ama saddex shaksi baa ku kulmay qurashiyaani wa haqafiyun nin laba quraysha iyo nin reer haqiifa aw haqafiyaani wa qurashiyun ama laba ninoo reer haqiifa iyo nin quraysha bal kolley shakigu waa abumacmar ayuu xaggiisa kaba yimi oo waxaana saxiixa bukhaari kolley sanadkan dee sanado inoo dambeeya waa ka dambe dhacayba inuu isaga laftigiisu ahaa ama lafti dhacay bukhaari khatanun lahuma min haqiif ama khatanun lahuma min qurayshin shakigu waa jire laakiin nimankan sila musaahara kaba dhexaysay laba nin oo quraysha iyo nin adigu xidid ay yihiin khatamkuna xagga dumarka wixii ka soo jeeda ayaa luqada carbeed laba idhaah sodogii oo abi waa noqonayaa dee seedigiina waa noqonayaa khatan haqiifa ama se laba nin oo reer haqiifa iyo nin kale oo ay la xidid yihiin oo quraysha bal lafdigaas baa saxiixa bukhaari inooguma sugnaa riwaaya inoo dambaysana sheekhu aanu matigeeda soo dhiganayn sanadkeeda uu dhigtayna kolley bukhaari baa dhigtaye waxay ahayd bashaki ma jirine waa laba nin oo dee quraysh iyo nin reer haqiifa taas baa laftigu kuba yimi bal waa shakiye saddex bay adigu ahaayeen saddexdoodu dee quraysh iyo reer haqiif bay isugu jireen markaa laba ayaa reer haqiifa nina quraysh ama laba quraysha nina reer haqiif wuxuu yihi saxaabigu kuwaasoo qaliilun wuu yar yahay fiqhu quluubihim quluubtooda fiqhigooda iyo fahamkeedu uu yar yahay kahiirun uu badan yahay shaxmu butuunihim xaydha calooshoodna ay badan tahay macnaa waxay aan saddex ninoo de waa kuwa malaa iska raaxaysnaana aqoon iyo caqli halkay kaba joogeen iyo faham waabay inoo dambeeyaan oo jaanibkaa way yaraayeen dee niman shilshilis burbuuran oo calool waaweynna way ahaayeen taasba weeye oo wuxuu u wadaa hum simaanun way shishlaayeen aad bay u naaxsanaayeen qurdubi baa wuxuu idhaahaa waayo hami may lahayn cibaado ay ku hamiyayaan dee adduunyada malaha fikirkeed ma haysan xadi ay soom iyo mujaahado iyo nasiib ay ku leeyihiinna halkaasi may jirin hamigoodu wuxuu ah inay wax cunaan saa xoolaa ay wax u cunaan iyagoon waxay dee bal masalan danka gelayaan xagga ismi kasbashadiis iyo taasi aanay jirinoo waxa ay say halkan cumaaradu yidhaahaan isaga ha noqoto qaadiciyaad imaam nawowi iyo keyrkoodba qolooyinkii xadiidka sharxay waxay tani tambiih u tahay bay leeyihin iyo baraarujin fahamkooda yar sababtiisa fahamkan yar ee usoo socdo waxay dee hadal baa jiray bacda saxaabana lagaba soo naqliyo albidnatu tudhibu lfidnata caloolweynidan ama hiribka badan iyo shirayskaas fahamka way kaxaysaayo ruuxa caynkaasi faham sidaasa ma yeesho hadal bay soo naqliyaan shaafici raximah اllahu tacaala uu leeya halkan xaafidii keyrkiiba ay soo qaadaanoo uhi ma ra'aytu samiina caaqila ila moxamed ibn اlxasan ama ma aflaxa samiinu qad ilaa yakuna moxamed ibn اlxasan waana ragdeen intuu aada u buuro yahay caaqil oo faahimaad waxaan ahayn moxamed ibn xasan waa imaam de mala aada buu u shishlaa laakiin de waxaa imaam bimacna اlkariim oo marka la eego madhabka xanafiyadaba dee waa ninka saddexaad ee madhabka waana madhabka kolley abu xaniifa un maahe waxaa madhabka dee dhidibada u taagay oo u aasaasay oo madhabkoodiina waa lala qoray uno aaraa badan oo ay kaga duwan yihiinna lehba waa abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan shaaficina waa la kulmay cilmi badan buu kaba xambaaray dee awqaada qaarkeedna munaadaro adag baa dhex maraysay oo kolkol culus iyo munaadaradaasi way dhex maraysayba taas oo kale kalu kutubtiisa doonayo malaa isagiina uu ku yar far adagay kale shecr shaafici lagama soo naqliya jiro qul liman lam tara caynu man ra'aa milahu waman yakunu man ra'aa man ra'aahu kaman ra'aa min qablahu alcilmu yamnacu ahlahu an yamnacuuhu ahlah oo dee isagoo ammaanayuu lahaa dee ninka arka waa nin dadkii hore arkay oo kaleu lamid noqonaya bal ninkaa waxaad ku tidhaha cilmigu wuxuu u diidayaa ehelkiisa dadka ehelkiisa inay ka horjoogsadaan ee ka manciyaan markii uu isaguna kutub wixii uu hayay faraa uga qaaduu siiyey caari ahaan oo bal masalan haddaba ninkaasu mooyaane wuxuu leeyahy nin caaqila manarawa waxa weeyaan adigu umuurahan ayaa ah malaa dee keenaya waxyaalahaasoo waa cibaaradaasna waa cibaaro bacd asaxaaba alfidnatu amay albidnatu tudhibu lfidna qalama takunu macasiman si halkan sharaxba idinta alla haddaba taas bay sababtu ahayd marka haddaba maxaa faqaala axadu midkood baa wuxuu yihi aturawna ma u malaynaysaan an allaha ilaahay yasmacu maa naquulu waa makaa la joogaa kolley nimankana dee waa niman gaaloo cadcayn markaa mujaahiriin bilkufr iyo munaafiqiin may ahayne malaa dee munaafiqiinta shabaha iyo shanigoodi o nimankan imaka maaha munaafiqiin waa gaalaba miyaa u malaynaysaan ilaahay inuu maqlayo waxaan leenahay وqاaل الآkخر kule bخaarي halkan wowimay taal jawaab baabay noqonaysaa bal awowda haddaan ridnay de marka kii kale idhaho waa mid ahaan kii labaad baa yidhi يasمcu in jaharna walaa yasمcu in akfayna haddaan dee dhawaaqa sare uqaadno waa ina maqlaya laakiin haddaan hoos u dhigno inama maqlayo marka مakluuq buu ka dhigay ama uga qiyaas qaato dee makluuqa ayaa hadalkii haddii aad ruuxan dee aad u dheerdheereyso ama aad u jahartana u maqli lakin waxaad hoos tidhaa ruuxii ma maqlaya oo makhluuq arrintii markaa taasuu kaba dhigay oo haddii aan la jaharnana uu maqlaya haddaan laakiin hoos u dhigno aan qarino ma maqlayo kii saddexaad oo uguma roonaa baa yidhi waqaala alآakharu in kaana yasmacu hadduu yahay mid maqlaya idaa jaharna markaan la jaharno waa kana wuxuu leeya waa inaga qarsoon yahay ama inaga maqaya waaba taas si iyagu leeyihin hadduu markaan la jarnayna maqlayo fahuwa yasmacu idaa akfayna de waa isla midoo de arrinta kol hadduu kanba maqlay kanna waa maqlaya wax loo kala qaadaa ma jirto waa kii malaa meesha ugu fidma roonaaba fahuwa yasmacu idaa akfayna marka aan maqal aan qarinana wixii hoos u dhignana uu maqlaya faanzala allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey wma kuntum tastatiruuna an yashhada عalaykum samcukum walaa absaarukum walaa juluudukum walaakin danantum ana allaha laa ana allaha laa yaclamu kahiira mima tacmal oo bal waxa weeye in ilaahay wuxuu yihi wamaa kuntum maydaan ahayn de waa marka waxaa ka horeysay inay dee waxa weeye juluudoodiiyo waxyaalahani ay markhaati ku noqonayaan oy juluudoodii ku odhanayaan maxaa noogu markhaati furteen de haddaba ninkan xumaanta samaynaya hadduu doono markuu aqalka xidha hareeraha iska eegaya ila cid kale kuma arkayso bal hadduu ilaahay iloobay xubnihiisana aan dee markastaba la socday ma iskaba qarin karahayn kuwaas inay si isaga qariyaano ma jira dee waanu ni aan rumaysayn ama aan filahayn inay kuwaniba markhaati kuba noqdaan haddaba wamaa kuntum maydaan ahayno waa marka aa macaasid iyo xumaanta samaynayseen tastatiruuna dad waaba dhici karta inay iska qarinayeen kuwa is-asturo oo an yashhada calaykum samcukum xubnihiisniyo waxaa iskaba qariyo weeye samcigiina iyo basarkiina oo isqariya idinkoo ka cabsanaya an yashhada min an yashhada calaykum inuu korkiina ku markhaati furo samcukum maqalkiina walaa absaarukum walaa juluudukum basaradiina iyo juluudiina laakiin waxaa u malaynayseen ee inaan ilaahay ogeyn waxa aad samaynaysaan wax badan oo kaba mida dadnigiina asna waa kaa idin halaagayba ee heerkaa imika aad joogtaan iyo cadaabkaa ku mudateen bal taas bayad siaan sheegayo arrinkani waa niman gaalo ahaa oo gaalnimadooda la jahriyay qowlkood weeye munaafiqiin ma aha sheekuna waa ka halkan raximah اllahu tacaala kuba soo arooriyey kolleyna sharax saas oo imaam nawowi raximah اllahu tacaala baabka dee meel meel mooye qabanayaaba waa yar tahay kitaabka inta horea sharaxu badan yahay qeybaha dambe sharax marmar mooye waa iskaba kooban yahay kolley malaa waxa ay tahay unsuu saaxibu lkowkab ilwahaaj yidhaaho munaafiqiintii baa sha'nigoodu tan yahay oo waa kuwan oo dee daahirkii way shahaadanayaan masaajidii bay xaadirayeen oo islaamnimay sheeganayeen kufrina hoosay ku haystaan waxyaalo kaley ku hadlayaan markii aan lalaba joogin oo kale dee arrinkaasna waaba iyagoo isleh malaa arrintoodu ay tahay inaan ilaahay waxaan ay qarsanayaan ogeyn saa dee gaaladaasi ay ahayd oo kale ay lahaayeen daadaan hoos hadalka u dhigno nama maqlayo oo kale waxaana ay qarsanayaan iyo kufriya si waxaan u olaahay ogeyn in hadday taas yaqiinsan yihiin oo kale nifaaqan kumay dhaceen waxyaalaha ay markaa gaarkaa hadlayaan marka dambana ay dafirayaan si waxaan ilaahayba maqlahayn oonu ogeyn oo shahaad shuhado kalena aanay laba socon bay arrintoodu ahayd oo toodii bay dee la mid yihiin shabahayaanoo waatu u soo arooriye laakiin qolooyinkani dee niman mushrikiin ay ahayd oo shir kolley markaas raggay magacaabeenna hadduu cabdiyaalin nin la odhanayo adugu waa rag dee barhkood markii dambe ay soo islaameen laakiin intii hore maka la joogay ahayd oo aan islaamin bay barhkood magacyada soo naqliyeen ama kuwa qurayshada ha noqdeen ama ninka reer sakiif haba noqdeene bal taasba weeyaanoo nin xubnihiisii iyo maqalkiisii iyo taas ay markhaati ku noqonayaan wuxuu qarsoonaanayaa ma jirto hadduu dad iskaba qariyo meelo isku xidho hareerihiisa da idhaa talow cidima ku arkaysaa de isagoo ilaahay iskaba iloobin markaa uu macsiyada samaynayo dee maqalkiisii iyo lugihiisii iyo gacmihiisii oo markhaati kaba ah waaba kuwii uu wax ku samaynaya taa miyuu iskaba qarin karaa weeye wax alla wuxuu qarsoomayaa maba jirto waa taasoo in waxa weeye dee baltaasaaba jirta shuhadadaas idinka idin laba socotaaba jirta arrin waxaddaanii abubakr ibnu khaladin ilbahiriyu qala xadaanaa yaxya yacni bna saciidi qala xadaanaa sufyaanu qala xadaanii sulaymaanu عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله xا وqاaل xdثnaa يحيى markaa de abubكر baa yihi oo kale un waa ninkii hore ay noo soo noqonaya waayo yaحya msلمka muu mqline xadaثnaa سفyاan xadaثnii maنصuر waa snadkii markii dhoweyd سفyاan ba lahaa عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه kolley lfdigan dambena riwaayadan dambe marka mt وhب بن ربيعana shaki kumuu sugnayn jazmin baa kuba sugnayde laakiin laftigeedii noomu soo dhigan sheekh bal xadiidka kolley waa ka sharaxnay amaan ku yar joogsanaye laakiin bal arrin baa yar jirtoo ah sanadkii koobaad xadaثanaa moxamed ibn abi cumar almakiyu xadaثanaa sufyaanu sanadkan labaad xadaثanaa abubakr ibn khalaad qaala xadaثanaa yaxya xadaثanaa sufyaanu haddaan weliba riwaayada dambe xadaثanaa yaxya xadaثanaa sufyaan eegno waa sanadkii hore oo kale can mansuuri can mujaahidi can abi macmar tanna xadaثanii mansuuru halkii cantu can mujaahidi can abi macmari can cabdillaahi waxaana jirta kolley dee kitaabka aan naqaano waa labadii imaam oo sufyaan ibnu cuyeyne iyo sufyaan ibnu saciid athawri waa laba imaam oo aimadii dee diinta iyo xufaadii muslimiinta iyo dadka cilmiga badan badan badan inoo soo xafiday inoo soo gudbiyeen kuba intifaacnay kutubta islaamka oo dhanna axaadiisooda ay kuba sugan tahayba weeye labadooduna sheekhi ay wadaagsadeen way jiraan oy ka wada wariyaan niman la wada kulmay iyaga oo ka wada wariyaana waa jirtaa sanadka markay san oo kale mansuub iyagoon ahayn yimaadaan in la magacaabin magacood aabbahooda ama wax kale la raacin kunyooyinkoodna way kala duwan yihiinana ishtibaah baa yimaadee waxaa lagu kala duwaa waa qaraa-inta iyo umuurahaasaa lagu kala duwaa maantana sufyaanka horena waa sufyaan ibnu cuyeyna sufyaanka labaadna waa sufyaan athawri sheekh keliyana way wada leeyihin oo mansuur ayay wada leeyihiin kolley imaamkan weyne dahabi raximah اllahu tacaala kitaabkiisan siyara calaami nubala mujaladka toddobaad dabcada risaalaan ujeedaa shan iyo labaatanka ta kalena ruuxuu wuxuu tegayaa un tarjamada xamed ibnu zayd axmed ibnu salame axmed ibnu salame aakhirkeeda ayaa kolley daabit buu sheegaa sheekhu raximah اllahu tacaala umuurahan lagu kala soocayo daabitka asal waxa uu ah labada xamaad uu dheereeyey iyaga safxaya barh bay qaatay ka hadalkood iyo umuurahaas iyo wixii lagu kala garan lahaa walow dee guud ahaan barhkoodna ay dee ama kutubta musalaxana markay muhmalka joogaan nooca ay muhmal kuba magacaabeen umuuraha ay ku soo qaadaan barhna bal sida muhmalka lagu kala soocayo aan arkay buxus gaaraba oo ay dee ku ururiyeen ay jirto bal taas xamaad labada xamaad baa dheere tanna istidraad ahaan iyo munaasabadu usoo arooriyaaye oo wuxuu idhaha labada sufyaan ba wuxuu idhaha haddaad aragto oo kale way kala wen yihiin sufyaan thawri baa ka weyn sufyaan ibnu cuyeyna xagga marka la eego muddadii cumriga intii ay gaadheenna way kala cumri dheeraayeen oo sufyaan ibnu cuyeyne aada u cumri dheeraa sanado badan ba ay kala horeeyeen dad sufyaan ibnu cuyeyne soo gaadhay oo badan oo sufyaan thawriba soo gaadhin baa jirta dadee sufyaan thawri aada uxugaba wariyo sufyaan ibnu cuyeyne isla dabaqa yihiin ma iskuba dhow yihin baa jirto rag waaweyna marka wuxuu idhaahaa e sufyaan thawri dadka wax ka wariya waa dad waaweyn marka wuxuu soo qaataa wakiic oo kale cabdiraxmaan ibnu mahdi maxamed ibnu kahiir iyo abu nucaym qolooyinkaas afartan buu magacaabaa uu yidhaahaa raggaasi hadday idlaaqaan sufyaan hadday sufyaan ibnu cuyeyne wax ka warinayaan sida abu nucaym oo kale wuu caddaynaya xadaana ibnu cuyeyne u odhanaya ma daalino laakiin kol hadday sufyaan idlaaqaan waa sufyaan thawri ama iyada sufyaan ibnu cuyeyne uu leeyahay waa dad ka yaryara oo isaga wuxuu kaba dhigay arrintoodu inaanay qarsoonayn laakiin walow dee hadalkiisa ku khatimaa facalayka bimacrifati dabaqaati الnaas dadka dabaqaadkooda kala baro siaad waxaa u kala garateen waxaan leenahay kolley sheekh baa jiray raximah اllahu tacaala waa shekh soomaaliyeed ahaar saas oo dee taaliifa saas waa nin caalim ku ahaa cilmiga xadiidka ama cilmiga rijaasha waxayna soo gaadhay un dee waaban soo gaadhno dee dhowaan malaa dhowr iyo toban sanahaatan ma gaadhayaba makuu kuba dhintay deganaa muddo dheerna deganaa moxamed cabdillaahi ama sheekh maxamed cabdallah oo waxa weeyaan soomaaliya xadiidkana aada iyo aad buu ugu heer sareeyey iyo rijaasha marka dee wuxuu isagu qoray may jirine laakiin fawaa-id laga qoray baa jirto laakiin bukhaari ku khaasa oo uu dee markii dambena la nashirinin sacuudiya kaba qoren waa wixii malaa darsigiis iyo waxyaalihii kuba sheegi jiray berigi horena xaramka sideetanadii dee waabayn uu ku lahaayo duruusta uu kuba aqri jiray markii dambe se dee da-na uunu ahaa malaa berigaa dambena anigu lamaan kulmin walow dee markaan maka tegay uu joogay oo meel sakana oo khayriya ayuu gelayo iska kooban isagoo jinsiya sacuudiyana haysta mutawaadico saasa berigaa dambana waabu jabay oo dee xaaslana ma ahayn inu aderiyaal la joogo ma guursano mala dee isagoo haynoo dad kolley adigoo arrintiisa kale sababtu guursan sa macruuf ay hayd be waddanka kala tegaya wuxuu u guursan waaye bal markaa in mafaa'idiisaas maxaa kaba mid ah waana halku ku horreysiiye waxaa bal intaan ka soo qaadayaa leeyahay taas malaa barhkoodna dee dadka qaar waraaqahan soo saaro inay dadka qaar meelahan intan keenay la qaybiyey baaba jirtay laakiin xataa interneadna waa ka helaysaan fawaaida waa bukhaari bay khaas ku tahay laakiin muslim waxyaalo badan wadaagsan halkan wuxuu idhaha haddii bal xumaydi oo kale waa sheekh waa laga yaabaa ninkan inuu tartiibtiisa lahaa dee hadalkii uu kaba maqlay isagaa san u tartiibiye xumaydi kitaabkeena inooguma sugnaa muqadimadii dabadeed kumaynaan soo arag waana ninka bukhaari xadiidka koobaad kaba wariyo ku bilaaba xadiidka inama alacmaal binniyaat ibnu cuyeyne asxaabti sanado badan buu la joogay shaaficina asxaabtiisii waaweyneyd bu hayo masr buu ula kacay markii dambe uu dhintay buu soo noqdayba oo reer maka imaamka cabdillahi ibnu zubayr hadduu dee sufyaan idlaaqo sufyaan ibnu cuyeyne waxaa kaloo iyaduna raggaa hadduu dee sufyaan idlaaqo maala ka mida cali bnu madini oo kale waxaan arkaas inaynaan kitaabkeena dikri saasa ku saasa oo ku badan kuba lahayn waxaa ku badan qutaybat bnu saciid waa inta uu magacaabaan sheegaya iyo waxa weeyaan moxamed ibnu salaam ilbikandi iyo musaded waa inta uu yihi sufyaan ibnu cuyeyna xagga kale wuxuu kaba magacaabay oo dee intaa dahabi aan kaba soo naqlinayay oo isaguba waxyaala uu ka tegey baa jirto kolley way koobantahay intan way kaba badnaanayaane baraggaas iyo qabiisatu bnu cuqba iyo kitaabkeenna kusoo noqnoqda iyo rag saasuu tiriye bal waxaan leeyahay dee ibnu abi cumarkan aan hayno waxa weeye camruninaaqid iyo rag kala duwanaynu sufyaan ibnu cuyeyne kusoo aragno qutaybat ibnu saciid iyo ragga caynkaas oo kale ah ee sufyaan kaba warinaya isxaaq ibnu rahaweyhiyo hawri shaqo kuma laho kitaabkeennana waa sufyaan ibnu cuyeyne noqonayaan haddaan yaxya ibnu saciid alqabdaan iyo cabdiraxmaan ibnu mahdi iyo wakiic iyo abu nucaym iyo qabiisat ibnu cuqba iyo ragga caynkaasaan aragnana waxa weeyaan dee waa waa cabdillahi ibnu mubaarak oo kale iyo raggaas iyagu waa dee hadday idlaaqayaan sufyaan ibnu cuyeyne maahay waa sufyaan thawri bal labadii sufyaan maantana waxaan ku kala soconaa yaxya ibnu qadaanna sufyaan ibnu cuyeyna dee hadduu wax ka warinaya waa isla dabaqo sanadna way wada dhinteen waa magacaabayaa sufyaanku idlaaqaya waa sufyaan ibnu thawri ibnu abi cumarna mama soo gaadhin sufyaan thawri waa sufyaan ibnu cuyeyne waa sa inta waa dee qaraa-in baa inoo taalaan ku kala saarayno bal taasba waa inta sanadkan xadaثna cubayd للhi بn mعaadin الcmbariي qal xadaثna abi qal xadaثna شhucbat can cadiyi wahuwa بnu haabiti qaala samictu cabdالlahi بn yasir sheekan soomaaligan sheega xataa sanadkii muslim haddii a haysataan waa kole asaniidii mid kamid ah ayuu kuma jiray xagga dee marka laega sanad ahaan inoogu jiray o de wuxuu kaga mid yihin mashaayikhdeenaas aan dee u ducaynayna ilaahayna inuu bal maala khayr dadkaga abaalmarya ama u weydiisana ama unaxariisteen وهو بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يسيد يحدث عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبحي عبد الله بن يزيدna hore inuu soo maray waa lkhdم waa صحaaبي yar oo أwsa oo kan صحaaبي kale kaba warinaya kharaجa ilىa uxudin uxud buu u baxay waa maalintii dagaalkii uxud subaxdii farajaca waxa laabmay naasun dad miman kaana macahu dadkii maciisa ahaaya dadkii la socday ahaa marka ayuunbaa soo noqday waa sida dee waxa weeyaan walaa qisadii uxudna way inoo horeysay iyo khaswadaasibe cabdullaahi ibnu ubayi baa dad dhan oo fara badan la soo noqday oo ciidankii ka mid ahaa wixii dee maqlayay isaga saddex boqol dee ciidanku sagaal boqol iyo waxoogaaba ahaa ma kunba hadduu ahaa saddex boqol buu la soo noqday waa huludkii ciidanka waana taa labadii daa'ifo ama labadii reere ansaareed ee iyaguna markii dambe doonayba malaa ku dhowaaday inay fulayoobaano ay soo noqdaan laakiin ilaahay yihi wallahu waliyuhumaa tii shanigoodaba aynu soo marray weeye haddaba waktigaas bay soo laabmeen waa wakti gaaladiina ay joogtaba la isqabanayo dagaalkiiba dhici doono ayay ciidankii suludkii la goosteen fa kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi asxaabtiisu waxay ahayn fiihim waa nimankaa munaafiqiintaee soo noqday shanigooda firqateyni laba kooxood baa la noqday qaala bacduhum barhkood waxay dhaha naqtulhum dee inay inooga inaga xigaan cadowgan kale ah iyaguba waa cadowga inagula dhex jireen waan laynaynaa aan layno oo rasuulka ilaahay baabay leeyihin halaayo wa qaala bacduhum barhkoodna waxay dhaha la dee waa kuwana magac islaam bay wataane waana dadka dhexdoodii dadkii bay kaa midiin oo kollay daa dhib kale waa arrintii rasuulka ilaahay u daayey laa yataxadaث الnaasu ana muxamada yaqtula asxaabahu de arrin kalena way ima laydoo casab ahaan iyo waxyaalo badan baa soo gelila barhna waxay dhahaan maya fanaزlat waxaa soo degtay ilaa naqtulahum fama lakum fi اlmunaafiqiina fiatayni wallahu arkasahum arkasahum fama lakum waxaa idiin sugnaaday muxuu yahay dadkii muminiintaaba ilaahay la khidaabaya oo waana nooc citaab في المناaفقيiنa مaعnaa كنتم a u نoqoteen في المناaفقيiنa في شhأن المناaفقيiنa nimanka منaaفiقiinta شhaأنigoodii فرqatayni laba kooxood فiأatayni baan ujeeda laba kooxood a u noqoteen oo de kuwana waa kuwan lahaa halalaayo oo aan iyagaba layno kuwana ay leeyihin mey waxba yaynaan laynin maxaa dee isguba qabateen wallahu arkasam ilahay baaba dib ugu celiyo kufrigoodi iyo waxoodii e waxa ay kasbadeen daraaddeed macnaa ma habooneyn inay iskuba qabataan inay isku laysaan waa dadka de shaqo idinkumana lahaa inaad ka beri noqotaanna taas baa sha'nigeenu ahaaba e famaa lakum waxa idiin sugnaaday muxuu yahay oo fi lmunaafiqiina fiatayni bal dee kollay icraabaha la icraabay mid ahaan baan qaato kaana maxduufa inaan fiatayni kuba nasbino sheekuna raximah llahu tacaala intan waa soo dhiganaya qolooyinka ahl اlcarabiya taas manaa fama lakum waxa weeyaan waayu shayin sabata lakum waxa idiin sugnaaday muxuu yahay oo fi lmunaafiqiina waa nimanka munaafiqiinta ah iyaga xaaladooda fiatayni xaalati laba kooxood ama sirtum a u noqoteen kuntum a u noqoteen idan taas inaan xaalaynayo inaan dee kaana qadarano fiatayni balkaanadaana aada inoogu dhowey laba kooxood a u noqotay macnaa waxba ha ku noqonina weeye kuwa ha ku qaybsanina ka beri noqdo waa dad caynkaas bal xaaladoodu taa taho ilaahayba dib gaalnimadii iyo wixii dib uguba celiye dee daahirkumay iska islaam ahaayeen sida kale waa gaalabe bal aayaddaas baa soo degtay وxadثnي زهير بن حرب قال xadثna يحيى بن سعيد ح وxadثnي أبو بكر بن نافع قال xadثna غندر كلاahma عن شhuعبة mعnaa يحyى بن سعيد iyo waa القطان iyo غندر baa labadooduba شhuعبay kaba wariyeen بhada الاسناaد iyo isنaadkiisii makaan kaba soo baxnay oo ahaa عن عadي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن زaيد بن ثابت بhada الاسناaد نحو xadيiثkii mid laba mid ah bal iyaduna tana waa dee munaafiqiintii iyo khubsigoodii iyo bal waktigaa dee muslimiintu ay dhabarka kaba wareemayaan xaalooyinkoodine waa taas marka dadkii ay inay inta dhame ay kaba noqoto waa taa aynu soo maray labadii janaaxee muslimiinta labadii reeree kala socday inay kuba dhowaadeen iyaguna haddaan ilaahay adkayn haddaan ilaahay sugin waa taa ilahay yihi wallahu waliyuhuma dee waxa weeyaan inay iyaguna antafshala wey inay filoyoobaan noqdaan oo iyagii halkii ee ciidankuna intii sii kala yaraadaba ee laakiin ilaah baa iyagii dhowray oo kuba sugay cabdullahi ibnu xaraam oo jaabir abiha ka daba yimi oo la hadlo markay waxba ka garansa waayeen ayuu iskaga noqdo dee ilaahayna waa sugay waana dee labadaa daa'ifo ama labadaa qabiilo mid ahaan babay ahaayeen labada daa'ifo mid ahaan baanu cabdullahi ibnu xaraam ka mid ah xadثna الxaسن بن علي الxulwaniي ومحamed بن shl التmimiي qال xadثna بن abi maryama qال أخbarna محamed بن jaعفr qال أخbarnii زayd بن أسلم عan cطاء بن yasاr عan abi سacيidi الkخdriي koley sanadadu waa dadkii aan soo arki jirnay imika laakiin marka dhoweyd sanadka waxaan aynay waa kan inoogu dambeeyey xadaثna gundr gundarna dee saan wada garanayno محamed بن jaعفar baa la yidhaahaa iminka halkana sanadkan xadiidkan inoo soo socda waa kan moxamed ibnu jacfar inoogu sugan yahay dabaqada waa isku dhow yihin walow aada moodo inay in yar kala yar horeeyaan waxaa jirtan oon kitaabka in badan isna ku soo aragnay nin moxamed ibnu jacfar ibnu abi kasiir la yidhaaho waan soo aragnay waa ismaaciil ibnu jacfar ibnu abi kasiirna walaalkii oo isagana kitaabka ku badan moxamed ibnu jacfar oo qundarina waa jira waa labadaa nin bay kala yihiin ninkan dambena waa ibn abi kair maxamed ibn jacfar ibn abi kahiire laakiin daabit baaba jira kolley sheekha aan sheegayeyna hadaladiisii way kuba sugnaydeen waana umuro culimadu daabit ay sheegaan labada sanad baa la kala eegaa kolley maxamed ibn jacfar ibn abi kahiir baa ka dabaqa horeeya waxoogaa in gundar kaba daba horeeyo dee shucbay isla dabaqa yihiin maxamed kanim sanadkaa la egaa sanadkuma reer ciraaq ba mise waa reer madiina sanadkan reer ciraaq waa gundar ninka gala maxamed ibnu jaafarka ku jira kor hadduu sanadku ciraaqa yahay waxa weeye shucbana waa ciraaqe waa gundar weeye maxamed ibnu jaafarka kale sanadku hadduu sanad madaniya yahay reer madiina yahay maaha gundar asal ahaan ee waa ibn abi waa maxamed ibnu jacfar ibnu abi kahiir weeye sanadkana waa sanad reer madiina ibn abi maryam walow reer masr yahay laakiin zayd ibnu aslam iyo caطa iyo abu saciid iyo waa reer madiine weye sanadku waa sanad madaniya markaa sanadku hadduu madani yahay oo moxamed ibnu jacfar ku jiro waa moxamed ibnu jacfar ibn abi kahiir weeye hadduu sanadku reer ciraaq yahay o moxamed ibnu jacfar galo waa gundar weeyaan bal markaa wuxuu yihi ana rijaala rag min almunaafiqiina munaafiqiinta kaba mid ah ayaa fii cahdi rasuuli llaahi salى اllahu alيه waslm zamankii rasuulkii ilaahay kaanuu waxay ahaayeen إdا khرج النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay marka uu baxo ilى الغزو duulimaad تkلفوا canه waaba mنaafiqiina way ka hari jireen waa ti aynu sooba aragnayna dee sabablaan inay uhadhayeen xadiidkii kacabba waa kuwii faraha badnaa sideetanka gaadhayba waa ti aynu soo aragnay وfrxuu haddana weliba eg marka ay hadhaan dad wax ka maqan yihiin oo khayr dhaafay dee arrintoodu may ahayne waxaan maba rumaysne afkun bay ka rumaysan yihiin وفرxوا waxay ku farxayeena بمqعadهiم fadhigoodan waa msr mimiyo bacna بqعuudihim weeye fadhigoodan ay fadhiisteen khilaafa rasuuli الlaahi صلى الlaهu عليه وsلم rasuulka ilaahay dabadi rasuulka ilaah oo tegay oo baxay inay iyagu iska hadheen taasna way kuba farxayeen haddaba arrintoodu maxay ahaydna kaanu waxay ahaayeena idaa kharaج waaye faإida qadima markuu yimaado النabiyu صلى الlaهu عaليه وasلم اعtadaruu ilayه oo kuwa dhaarta beentaa dhaaranayay way u cudur daaranaya waxyaalay sheeganayeen ay leeyiin waxaasaana reebay kaamanaan hadheen mid xanuun sheegtay iyo mid dhib kale sheegtaba waxaasaa ay reebay baa uu odhanayay mid kasta waxalafu welibana baantaa ay sheegayaan bay ku dhaaranayeen welibana waa xaqu waxay jeclaayeenna an yuxmaduu in lagu ammaano lagu mahadiyo bimaa lam yafcalu oo wax laga dhigo dee niman loo garaabo adugu la yidhaaho cudurdaar maqbuulay leeyihin oo waa niman dee macduuriin bay ahayna haddii kale may hadhin oo run bay sheegayaan oo saa laguma ammaano waxa aanan samayn oon jirin taasay jeclaayeen fanaزlat waxaa soo degtay laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabanahum bimafasadihim min alcadaab laa taxsabana ha u malayn oo hamood ha u malayn weeye aladiina markaa kollay qiraa'a kale laa yaxsabana aladiina in yar baa dee kollay craabtu ay isbedelaysa haddii laa yaxsabana la yidhaaho aladiina faacilkii baabay noqon ba ma mafcuul labadii mafcuulee dambena way xadfanaanayaan oo toddoba ayna tusi laakiin imaka halkan mid ahaan baa xadfanaanaya taxsabana dambe ayaana dee taa inoo cadaynaysa waxa meesha ka maqan laa taxsabana ha u malaynin aladiina kuwa yafraxuuna ku farxaya bima atow waxa ay la yimaadeen waaba hadhida ay hadheen rasuulka ilaahay oo baxay ay kaba hadheen ku farxaya wayuxibuuna jecelna an yuxmaduu in lagu ammaano lagu mahadiyo bima lam yafcaluu waxaanay samayn run aanay sheegin iyada taa dad runa laga dhigo loo cudurdaaro oo marka dadkan lagaba dhigo haddii ay dee cudurdaarka aanay lahayn inay bixi lahaayeen oo de taasoo kalea falaa taxsabanahum ha u malayn bimafaazatin min alcadaabi ay bimanjaati min alcadaab macnaa badbaado iyo nabadgelyo ama inay kuma sugayihin waa badbaado xag cadaabeed weya cadaab inay ka badbaadayaan oo mafcuulkii labaad bimafaazatin buu dhacaya taxsabanahumna waa mafcuulkii hore damiirkani taa horena waa ta inooguma suganoo walaa taxsabana aladiina yafraxuuna bima atow wayuxibuuna an yuxbaduu bima lam yafcaluu bimafaasatin min alcadaab baa macnuu markaa noqon inay cadaab dad ka badbaadaya yihiin bal ilaahay adduunku ku fadeexay in dee aakhirana cadaabkii baaba sugaya oo kuwa caynkaas ee habkaa samaynaya taa markaa waxaa iyada inooguma sugan oo xadiidkan abu saciid sabab nusuulkii aayaddu waxay ahaydba dadka munaafiqiintae dee sifadoodu ay tan ahayd iyagii baa jeclaa waxaanay la iman in lagu ammaano oo dee loona cudurdaaro dad run sheegayeena lagaba dhigo inay run sheegayaan taas in xaaladooduna taa horey ahaydba markaa dee waciidkan weyn baa uba yimi bal xadiidku kaasba weeye laakiin xadiid kale inoo dambeeyo waa kan xadaثna زuhayr بn xarbi وhaaruun بn cabdالlahi wlafd لزuhayri qaala xdثna xجاaج بن محمد عن بن جurayج qال أخبرني بن أbي مuلaykة أن حmayd بن عبدالرحمن بن عوف أخبره أنa مrواn qaaل مrوan ba wuxuu yihi idhب ya rاaفع mala dee xumaydiina way la joogeen kollay dad kale u weydiiyeen malaa way jirtay arinkee raaفicow tag waa libawaabi ninkii xaajibkiisa waa ninkii dee kaninkiisa taagnaaye halkaa dadka dee kii uu isagu idmo un soo daynayay waktigana waali buu ka ahaa madiina waana cahdigii ama khilaafadii mucaawiyat bn abi sufyaan weeye waa waktigaa uu madiine isagu maamulo iyo dee waali kaba ahaa ama mandiqadaas weeye walow berigii dambe markii uu mucaawiye labaad dhintay dee isagu suldadiiba ama maga khilaafadii sariya guud ahaan uu laba wareegay dee markii bayca may jirin markii dambena isagoo malaa sanad lixdeedba sanadii kale ku xigtayba afar iyo lixankii shan iyo lixankiiba uu dhintay inankiisa cabdimalikna halkaa oo arrintii kaba bilaabay haddaba tani waa waktigaa hore weeye madiine uu joogay bawaabkuna oo raaficana dee kolley xadiidkii qeyb buu kaba yahay waayo ibnu cabaas jawaabtiisii buu uba keenay walow aanay culimadan kutubta taraajimtu siduu xaafid yidhaah soo aroorin laakiin xadiidkii qeyb buu kaba miye waana maqbuul min ahaalisu kaba dhiga ila bni cabaasin ina cabaas u tago faqul waxaad ku tidhahaa lain kaana hadduu yahay kulu mri'in shaksi kasta oo mina anaga naga mida oo farixa ku farxay bima ataa wixii uu la yimi isagu sameeye ku farxay wuxuu sameeye kuba farxay waa xaqa jecelna oo jeclaada an yuxmada in lagu ammaano bima lam yafcal waxaan u samayn mucadaban kula cadaabaya hadduu yahay laaintuna kolley waa qasamna meesha u jirta wallahi baan ku dhaarte hadduu ruux kastoo inaga inaga mido wixii uu sameeyeyna kuba farxay khayr uu sameeye kaa soo qaad waa si dee imaka halka uba dhigayo jecelna waxaanu farin in laguma ammaano oo dee dadkiina taasi way kaba dhacaysaa nucadaban kula cadaabaya hadduu yahay lanucadabana oo jawaabtii qasamka kolley shardina waa ka dambeeyaayo dee haddaan qasam meeshii wallaahi nidhaahno intana waa shardiya iyadna jawaab buu ubaahan yahay laakiin se dee kolley naxwo laguba yaqaano haddii qasam iyo in shardi ay kulmaan oo kale waxaa la xadfaa un dee adigu markaa kolba ka dambeeya jawaabtiisa oo tan kale ayna tusaysaa mid baa lagu kaaftoomiya kolba ka horeeyo jawaabtiisii oo haddaan nidhaha tani waa jawaabtii qasamka jawaabtii shardiguna de waa halkan un macnahan tan ayna tusi kolba ka dambeeya ayaa jawaabtiisa la xadfaa banucadabana waaya ajmacuuna faqaala ibnu cabaas ibnu cabaas baa dee tawarkii la gaadhsiiyey xadiidkii abu saciidna hadda waan soo aragne waa aayaddii un tu sheegaya oo ayadan buu leeyahay haddii ka soo qaado ruuxu camal buu laba yimi khayra waa ku farxay oo kuba farxay waxaabuu jeclaystay kol kol dee waxaanu hagaagba ula imaan hadday dadka qaar ka dhacday in lagu ammaano dee taas oo kale cadaab haddii taasi ay noqonayso mid la cadaabaya cidbo mahadhaysuu leeyahay ina cabaas ba wuxuu uhi maa lakum waxa idiin sugnaaday muxuu yihi walihadi ilaahi idinkii aayadan haddaad dadka mu'miniintaa tihiin inama unzilat hadihi اlaayatu aayaddan waa la soo dejiyey fi ahli اkitaab dadkii ahlukitaabkaa baa laguba soo dejiyey ahlukitaabkii oo markaa ibnu cabaas isagoo saatii bayaaminaya wuxuu uhi uma tala wuxuu aqriyay ibnu cabaasin oo aayaddii kaba horeysay ayuu aqriyayo waid akhada allahu miisaaqa aladiina uutuu lkitaaba latubayinunahu linnaasi walaa taktumuunahu aayaddii kaba horeyso macnaa waa isku xidhayaa inuu leeyahay dee eeg ahlukitaabkii baa laga hadlaya tana iyagay ku tacalluqsan tahayo waid waqti xus akhada allahu ilaahay qaaday miisaaqa aladiina kuwii ballankoodii uutuu la siiyey alkitaab waa dadkii kitaabka la siiyey cahdi adag ilaahay uu kaba qaaday oo kutubtooda kaba qaaday oo maxay ah latubayinunahu dee waa ina caddaysaan oo linaasi dadkii waa ina u caddaysaan oo xaqi ay kaba mid tahay de wixii kitaabkan kuba sugnaayo o dhan uu kaba mid yahay rasuulka ilaahay ee loosii tilmaamay sifaadkiisa lasoo sheegay sifadiisa inay utilmaamaan iyo cahdiga hadduu yimaado ay raacaan walaa taktumuunahu aana aydaan qarin macnaa waa iyagay ahayd soo maaha haddaba haadihi aayata aayaddaasuu aqriya taa uu dhameeyo watala bnu cabaasin markaas wuxuu aqriyay laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima atow wayuxibuuna an yuxibadu bima lam yafcalu waqaala wuxu uhi ibnu cabaasin sa'alahum الnabiyu salى اllahu عalيه waslm nimankaa yahuuda rasuulka ilaahi wuxuu weydiiyey can shayin shay waxbuu weydiiyey fakatamuuhu iyaahu way kaba qariyeen dee waxyaalihii wadinay hadday rajmigii tahay haddee waxyaalo kala tahayba way qarin jireen iyagoo kitaabkoodii uu kuba suganyaho way kaba qariyeen waakbaruuhu waxay ugu warrameen bikayrihi wixii uu weydiinaya rasuulka ilaahay ay kaba qariyeen waxaan ahaynna way u sheegeen fakharajuu way baxeen qad arahu iyagoo rasuulkii ilaahay tusay oo dee uga dhigay an qad akhbaruuhu inay ugu warrameen bimaa sa'alahum canhum wixii uu weydiinayay inay u caddeeyeen oo waxaanay ugu jawaabeen wixii uu weydiinayay ay run kaba sheegeen iyagoo taa rasuulka ilaahay u tusiyey oo ugaba dhigay wastaxmaduu welibana way ammaan dalbeenoo bidaalika arrintan eeg kitmaankan ay laba yimaadeen iyo kayrkii ay kuba warrameen bay haddana ka dhigeen de inay wixii la weydiinaya dad ku warramay intay yihiin ayay ammaan ku dalbeen bidaalika arrinkaa ileyh rasuulka ilaahu in laguba ammaano oo dha dee run baa sheegteen oo ay fiicantiin oo dad fiican oo waa kuwa xaqiiqadii sheegay xaqiiqadiina way qariyeen wax kalaanay sheegeen haddana wixii kale hadda beenta ahaa ay doonayaan inay kaba dhigeen si waxay xaqiiqadii kuba warrameen oo ay doonayaanba in lagu ammaano haddana ti wafarixuu waanay farxeen bima ata waxaan ay la yimaadeen oo waxay la yimaadeen muxuu ahaa min kitmaanihim qarintooda iyo rasuulka ilaahi ay kaba qariyeen wixii weydiiyey maxay maa sa'alahum canhu rasuulka ilaahi ay kaba qariyeen maa sa'alahum canhu wixii uu weydiiyey taas bay kuba farxeen oo waa iyaga buu leeyay markaa bal ibnu cabaas sabinuzuulkii wuxuu kaba dhigay labadood isna waa katimi abu saciid alkhudri iyo dee waa ta aynu soo aragnay sababtii ibnu cabaas oo xabrulumma iyo tarjumaan lqur'aanba wuxuu kaba dhigay inay yahuud ama nimanka ahlkitaabkaa kuba soo degtay oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu weydiiyey ayaa intay kaba qariyeen bay wax kale u sheegeen de waxaanay ka dhigayaan wixii ay weydiinayeen waxani inuu yahay marka taa maxay noqotay waxay ku farxeen qarintan ay qariyeen waxay la yimaadeen way ku farxeen arrin kalena maxay tahay rasuulka ilaahay bay kagaba doonayaan ammaan inuu kuba ammaano dee niman run sheegay intii de lagaba dhigo oo xaqiiqadii kuba warramay waxaan inuu kuba ammaano kale waa waxaanay samayn oonay sheegin oo xaqiiqadii aanay sheegin in haddana laguba ammaano marka tan bay aayaddu ay kuba soo degtay bal taa wey bal haddaba waxa weeyaan un kolle culimmadu siday kuba jamciyaan labada xadiidba waa labada xadiid oo inoo saxiixa iskuba xigeen umuurahani wakti ay dhaceen kolley waa madiine uun aayadduna waa madani munaafiqiintuna madiinu bay joogeeno maka munaafiqiinimay joogin yahuudna waa kuwan oo dee iyaguna madiinay hayn marka kuwan iyo kuwan ba kuba soo degtay macnaa waa waktiyo ee sababtana way jirtay tana way jirtay de waanay jirtaa qur-aankaba dee marka la eego tafsiirka ama qur-aanka aayad sabab mutacadida aloo dee waxyaale isku dhowaa ayay kuba soo degtay macnaa arinkana waa dhacay kana waa dhacay waktiyo isku dhowo ayad baa soo degto tanna shamlinaysa tanna shamlinaysa cumuumkooda marka la eego marka tanna waa jirtaa kana waa jiraa labada arrimood bay kuba soo degeen labada arrinoo waa taas ama ruuxii mu'minkaaye camalkii uu laba yimi kuba farxa haddaan riyo iyo sumca aanay jirin ama laguba ammaano waati aynu soo marray tilka caajilu bushra almu'min oo kale eeg tilka caajilu bushra almu'min haddii dee camalku ilaahay daraaddii uba sameeye lagu ammaano waa bishaaradii ruuxa mu'minkaa loo soo dedejiyeenoo bal umuuraha haddii haddaanu ficilkan kuma sifoobay ahayn nin dee had iyo goor jecel ahayn waxaanu samaynba in laguba ammaano dee wixiina kuba farxaya faraxa cajabka ah iyo dee riye iyo sumca ay kuba jirta aanu ahayn iyada taa kii mu'minkaa maaha ee bal labada sababoodba waxaan leenahay aayadda way kuba soo degtay xdثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna sود بن cاmr qال xadثna شhuعبة بن الحajاaج عan qtاadة عan abي ndرة عan qaysi qays بن عubaad way xanfilaya isagana waan soo marya abu ndr isagu de markaa u kaba badan yahay qays بن عubaad intii aan kuba soo marnay waa taabici weyn qays بن عubaadna qaala wuxu uhi qultu لcamaarin waxaan ku idhi arأytum bal waxay iga warantaan صaنيcكم waa waxaan aad samayseen saniicakum saniiciinin haada kana aladii kaasoo sanactum aad samayseen fii amri caliyin cali arrinkiisa waxaan aad la timaadeen ee samayseen camaar ibnu yaasir ee waa saxaabi jaliil asxaabtii rasuulka ilaahay kaa mid oo islaamnimadkana aada iyo aad dadkii loo soo dhibayna ahaa isaga iyo qoyskoodana saabiqiintii ahaa asaabiqiin alawali markii dambe dee amiir اmuminiin cali bn abi aalib dee baycadii sax ahayd lala mubaayacooday kolleyna dee isagay beecadiisu taa saxiixa ahayd walow dee dadkii kale laba dagaalamay kaba hor yimid dee ijtihaadkooda ay tahay oo taase laakiin dee kolley waaba taasoo dee isaga ayay ahayd dee amiirkii muminiinta ee bal markaa waktigaas waa dadkii isagana xoogeynayey ugaba sii horeeyey markii hore ciraaqiyana dagaalkii kolley jamalna waa la joogay de barhkood saaxiibka kolle haaj buu kaba dhigay dagaaladii shaam inay tahay waxaa dhici karta waktigaa dee dhexdeedii baaba la dilay camaar ibnu yaasir isagoo maca amiir اlmuminiina caliy ibnu abi aalib ah rasuulka ilaahayna waa sii sheegayo wayx camaarin taqtuluhu اlfiat اlbaagiya ayaa rasuulka ilah yihi fiada baagiyada ah ayaa dilayso taasi waa tii kol gilgishayba ciidankii reer shaamiya markii isagii laba dilay oo cabdullaahi ibnu camr xadiidkiiyo uu wariyey oo taas bal markaasi ee haddaba isaga ayuu ninkani weydiinayo dagaalkan haddee isagii la da waatanoo dad muslimiina dagaalamayay isagiibaa ayidaysaan haddaba arrintan buu leeyahay ara'yan ra'yi miyaa hadda de intaan dagaaladu dhammaan baa camaar la dilay sifi dagaalkiisii baa lagu dilay markii reer shaam lala dagaalamayey ra'yan ra'y markaa waxa weyn akana weyaba ma wuxuu ahaaday saniiciinan iyo waxaa samayseen iyo ta'yiidkiinan iyo almuqaatala maca ra'yan ra'yi ra'aytumuuha a aragteen ijtihaad weeye idinku a ku ijtihaadeen oo dee ijtihaadkuna laftigiisa hoba socdo dee yusiibu wayuqdi aw amase shay-an shay buu ahaa akana shay-an cahidahu ilaykum rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay idinla dardaarmay ma wuxuu leeyahay cahdi rasuulkii ilaahay ee wasiyo ah ina san yeeshaan ayaa jiray mise waa ijtihaadkiini iyo markaa aragtidiinu baabay taasi ahayd iyo ijtihaadkiini faqaala wuxuu yihi markaa camaar maa cahida ilayna rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalama shayئa lam yacadu ilى الnaasi kafa no annaga nooma dardaarmin rasuulka ilaahay wax aanu dadka oo guud ahaanba u dardaaraminoo dee guud ahaan hadday tahay xataa dee in waxa weeyaan un nusradii imaamka markaasi oo looba nusraynayo dacdii buqaanbeed loogama dasrin waa umuuro caama una ilaa wax gaaro uu anaga noo dardaarmay may jirin taas buu yihi walakina xudayfa walaakin xudayfatu xudayfa bal hadalkii markaas xudayfa akhbaranii wuxuu igu waramay can الnabiyi salى الlahu عalayه wasalam igaba waramay qaala inuu yihi xudayfa qaala الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam fii asxaabi asxaabtayda itnaa cashara naafiqan asxaabtayda waxaa ka mid a waa kuwa dee daahirka suxbada sare weeye maaha saxaabi xaqiiqiya maaha oo waa dadkaa dee ficlan gaalaba ah ee laakiin dee xukumkii saxaabaday leeyihiin oo isagii baa loo nisbeynaya meel bay laba jooga itnaa cashara munaafiqan labayo toban munaafiq baa kaba mid ah fiihim dhexdooda waxaa ku sugan ama kaba mida hamaaniyatu sideed laa yadkhuluuna aljannata jannada aan gelahayn xataa yarija ilaa uu ka galo aljamalu awrku fii sami khiyaadi irbadda daloolkeeda uu kaba galo dee taasna wax mustaxiil oo awr irbadda ayaa sami siinta waa la fadxiyaa la kasriyaa la damiyaa fadxadaa ugu mashhuursan qira'ada qur-aankuna siday kuba timi weeye haddaba daloolkaa irbadda weeyaan ilaa u awr galo dee taasna awr weligii maba gelayo markaa janna asal ahaan ma gelayaan wey markaa amaaniyatun waa labayo tobankaa munaafiq waa kuwa aan laga toobadkeenin nifaaqaasay ku dhimanayaan wey amaaniyatun sideed minhum iyaga kaba mid ah takfiikahum waxaa idinka kaafinaysa oo sharkoodiiba idinkaga filaanaysa addubaylatu dubaylada dubaylada xadiidka inooguma idoon doontaa tafsiirkao waa wax ka soo baxaya iyaga kud ka soo baxaya oo ay kuba dhimanayaan dee taas baa idinkaga filaan sharkoodiiba waa arbacatun afarna lamaxfad maan xifdiin waxaa le aswad ibnu caamir maa qaala shucbatu fiihim afarta kale wixii uu shucba yidhi laakiin dee labaiyo tobankoodu waa isku midoon inama kama toobadkeenaya nifaaqe way kuba dhimanayaan bal kolley walow inoo socoto duruqdu su-aashan uu weydiiyey ee ahay dee markaas waa ka sheegayo cahdi gaari ma jirin walow dee marka la eego xagga amiirkii dee baycada lala mubaayacooday ciddii bal matalan halala hadlo ha loo naseexeeye laakiin hadday buqaadi iyo cid dee quwo lahoo shawko lahoo ka hor timaada ay jirto dee kolley xukumkii shareecadu uu taasi uu halkeedba yahay laakiin wax gaaro arrintani may jirin dee malaa isku xidhankan hadalkiisa iyo inta hore ay iskuba xidhan tahayna say bacda shuraax ishaaraan wuxuu leeyahy arrinku taas baabuu ahaaye laakiin waxyaalahan dhacaya khaasatan cidda kicinayse dhaqdhaqaajinayse dadkii doonaysay inaanay heshiinba wasi dee iyadoo maalintii jamal laysku dhowaaday in la isafgarto ayay qoloyn ogaanta hadalkii u bilaabeen waa si aan loo heshiin oo kale waa dad aan waxaan doonayn oo kale waa dadka caynkaasaa jira oo wixii kicinayo isaarad iyo dee doonaya inaan waxyaala dhicin oo ama aan itifaaqba dhicin iyo waxyaalaha aan cid laguba kulmin iyo dad sidaasoo doonaya jirta bal waxa weeye rasuulka ilah ama iyada labiyo tobankan iyo waxa kuba tacalluqsan iyo xadiidka xudayfa oo inoo soconaya xadaثna mحamed بن المثنى ومحamed بن بشhاaر ولفظ بن المثنى qاaل xadaثna mحamed بن جaعفر qاaل xadaثna شhuعبة عن qتاaدة عن أbي نضرة عن qays بن cubاad waa kan magaceea bه qaala wuxuu ihi qulnaa licamaarin camaar ibnu yaasir baa waxaanu ku nidhi ra'aytum bal warramoo qitaalakum dagaalkiinan waayo markii hore saniicakum ee waa dagaalkay ahayd ara'yan akaanamu wuxuu ahaa ra'yan ra'yi ra'aytumuuhu a idinku aragteenu ijtihaad buu ahaa faina ra'ya ra'yigu iyo ijtihaadku yukhdiu wa yusiibu waa gafaa waana asiibaa dee macnaa khadana waa noqon karaa wax sawaabana wuu noqon karaa aw amase cahdan cahidow hadduu cahdi rasuulka ilaahi yahay dee waa sawaabuun iyada khadaa kuma jiro waa in la wada raacawn in laga baydhbaydhaba ma aha ama ballan miyuu ahaa cahidahu ilaykum rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam faqaala maa cahida ilayna rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam shay macnaa wax gaaroo khaasaho ama uu rasuulka ilaahay noo dardaarmay oo lam yacadu ila nnaasi kaafahon dee shareecada guud iyo axkaamta caamka aan ahaynoo dadka o dhan aan u dardaarmini taasi may jirinba wa qaala waxaanu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam qaala ina fii ummatii ummadayda waxa kaba mid ah bal waa lafdigu way noo soconaya qaala shucbatu waaxsibuhu qaala waxaan u malay inu yihi xadaanii xudayfatu camaar inuu yihi waqaala qundarun uraahu qaala fii ummatii ummadayda waxaa kaba mida itnaa cashara munaafiqan labiyo toban munaafiqoo laa yadkhuluuna aan gelayn aljannata jannada aan gelahayn walaa yajiduuna aan helayn riixaa urteeda xataa yarija aljamalu ilaa awrku ka galo fii sami lkhiyaad amaaniyatun minhum sideed iyaga kaba mida takfiikahum waxaa idinka kaafinaysa sharkooda addubaylatu dubaylada waa maxay dubayladii waa kan rasuulka ilaahay fasiro waa siraajun iftiin min annaari adugu waa wax soo baxaya weeye siraaj oo dee taasoo malaa dee kulaylkeeda iyo lahabka ay leedihi waxyaalahaas baa tanaya siraaju min naarin yadharu muuqanaya fii aktaafihim garbahooda dhexdooda xataa yanjuma ilaa u ka baxo uu ka soo baxo ka daahiro min suduurihim laabahooda ujeeddada waa wax halkaa dhabarkooda intuu kaba soo baxo ilaa laabtooda soo gaadhayo ay kuba dhimanayaan asal ahaan oonay kaba kacayn taas baa idinkagaba filaan oo ilaahay ku sallidayaayo sharkoodii iyo dhibkii ay lahaayeen taasaa idinkagaba filaan sideed iyaga kaba mida taas bu de magacyadoodii imaka ma hayno kolley satrina waa jiraa dee munaafiqiintii badid xataa sideetanki aynu soo marray beenta dhaaranayay magacyadooda de haddii midhan lagaba gartana inta kale lama garanayo oo nooc satrina waa jiraa lakiin dee munaafiqiin saasa sifadooda tay baa jirta xdثna زهير بن حرب قال xdثna أbو أحمد الكوفي قال xdثna الوليد بن جميع قال xdثna أbو الطفيل وعاmر بن واثلة قال wuxuu hi kاna bيna رaجuل nin waxa ahaa dhexdii min أهل الcaqبaةi qoladii caqabada kaba mid ah أهل الcaqبة iyo و bيna xudayفةa xudayفة بن اليمان صاaحب sر رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم bعضma kii barhkii yakunu ahaanaya byn الناaس dadka dhexdooda maحay nin munaafiqiintii kaba mida reer caqabo ah caqabadu maaha beecatulcaqaba iyo halkay kaba dhacday maaha waa caqabo meel caqabada waxa weya waa dariiqan buurta mare ama meesha karinta iyo jiirta dheer ee adigu buurtaas marka waa markii tabuuk laga yimi caqabo lasoo maray bay ahayd waa dariiqa weliba buurta kuba sugan taas baa caqabo lagu magacaaba haddaba caqabadan loo nisbeeyey halkaasba weeye nin qoladaa kaba mid ahaa iyo xudayfa ayaa waxbaa dhex maray khisaam iyo waxbaa dhex maray صaxaabigan faqaala ninkii un baaba yihi anshuduka bilah ilaah baan kugu weydiisanayaaye kam kaana asxaabu اcaqabati nimankii asxaabu اcaqaba imisay ahaayeen qaala wuxuu hi raawiga xadiidka warinaya waa buطufayl faqaala waxay yidhaaheen lahu isaga waa lxudayfa alqowmu dadkii kale ag joogay ba waxay ku yidhaaheen akbirhu de ninkii haddaba isaguna qoomkiibu kaba mid ah u waran oo u sheeg oo ugu waran id saalika kol hadduu ku weydiiyey ugaba waran oo macnaha faqaala anshuduka bilahidan waa ninkan min ahli اlcaqaba qisada waan sheegi doonaa ninkaas weeye faqaala lahu qowmna qowmku cidan ay ku leeyihin lahuna waa lxudayfata akbiru u waran id saalika kol hadduu weydiiyey qaala markaa xudayfa wuxuu ihi kunaa waxaanu ahayn kolley shaki malaa kagama jirinoo waa garanaya laakiin asir baa jire waaba kan le reer caqabu ahaaye nukhbaru kuwa loogu waramo annahum arbacata cashara afar iyo toban inay ahaayeen ayaa naloo sheegayay fain kunta haddaad tahay minhum iyaga adiguna aad ku jirtay nimanka aad ka mid ahayd faqad kaana alqowmu khamsata cashara shan iyo toban bay markaa ahayd haddaad adigu ka mid ahayd shan iyo toban bay ahaayeen bal ninka barhkood wadiica magacaasa saa riwaayaadka qaarkood ku yimiin wa ashhadu bilahi ag uu dhaaranaya waxaan ku dhaaranayaa ilaahay anna sne cashara minhum labiyo toban shan iyo tobankaa kaba mida ama afariyo tobankaa xarbun lilaahi walirasuuli xarbun cadow bay u yihiin muxaaribuuna lilaahi walirasuuli fi lxayaati dunya noloshan adduunya yowma qum ashaad dad toobad keenaya maaha aakhirana sidaasay kuba tegayaan de waa ehlu naarka wacadara rasuulka ilaahi wuxuu u cudur daaray alaaatan saddex raggaa kaba mid ahaa oo qaaluu yihi ma samicna anagu maanaan maqlin munaadiya rasuuli llaahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahay ninkii dhawaaqayey munaadigiisa ahaa ee lahaa caqabada rasuulka ilaahay baa maraya cid kale yaanay marin anagu maanaan maqlahayn walaa calimna maanaan ogeyna bima araada اqowm qowmku waay waxay dooneen bal kaley qisadu halkan inaguma dhameey imaam axmed iyo baa xadiidka sooba saare qisadu siday ahayd waxa weeye markii tabuuk laga soo laabmay munaafiqiintii adhiboyo kuwo kaloo la socdayna way jireenba ayaa kolley habeenna way ahayd la gudayey waxaa lagu soo baxay caqabadaas dee markaa tabuug laga soo noqday oo waa dariiq dheeraay oo buur ka mar dul marayey ama buur ka dhacayey markaa dadkuna aad bay u badan yihiin oo meeshan waa laysku cidhiiriyaa lama mari karo dadkii baa la ogeysiyey rasuulka ilaahay baa halkaa maraya oo isagoo ka dhacaye inay dee hoosta maraan taas baa adigu la-ayn dadkii iclaankii markuu gaadhay ayaa niman munaafiqiin oo kuwaa dhowr iyo tobanka ahaa ayaa rawaaxishoodii ka dabakay rasuulka ilaahay markuu fuulay halkii waxaa waday xudayfat ibnulyamanna hogaanku hayaa camaar ibnu yaasirna uu ka dambeeya labadoodaa la socday rasuulka ilaahay dadkii kale cidi lama socoto ayay iyagoo dhowr iyo toban kaasoo rawaaxishoodii oo madaxii soo qariyey indhahoodun baa muuqday ayay soo kiciyeen meeshii qaradkoodu waxay ahayd rasuulka ilaahay intay didiyaan inay ka tuuraan halkaas oo ay rasuulka ilahay halkaa uu kaba dhaco taas bay uma socdeen adugu markaa markii ay ku soo dabooli dee soo qariyeen bay ku soo dhawaadeen ba camaar ibnu yaasir wejigoodii uma muuqdo ayaa wuxuu qaatay walow dee saasaa laftiga axmed barhkood xudayfa buu ahaa kaba dhigan wuxuu qaatay dee shaabuuggiisiyo rawaxishii awjuudeediibuu dee la dhacay ushiyo adigu dib buu u celiyey kii kalena rasuulka ilahay baa yihi soco waa la dhaadhacay rasuulka ilahay baa yidhi miyaa garanayseen wuxuu nimankii ma garatay tu yihi wejigooda waa qarsoonaaye laakiin gaadiidka oo nefaafka badankooda waan gartay oo caamatan rawaaxil waan gartay laakiin iyaga wejigoodii ima muuqan miyaad garanayseen waxay doonayeenoo may oo rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh wuxuu yihi waxay doonayeenba inay rasuulka ilahay intay neefkiisan raaxiladiisan ku didiyaan meesha kaba tuuraan taas bay ahaydba arrintu taas bay iyaga ahlalcaqabana waa kuwa caqabadaa weeye maalintaas waana tabuk markii lasoo laabmay waana kan dee xudayfana waaba ninkii la socday rasuulka ilaahay isagii camaar ibnu yaasir labadoodaa la wada socday riwaadka qaarkood ba qisadan iyo camaar iyo nin kale ay dhex martay ba kutubta qaarkood muslim mooye dhacday inay camaar iyo ninkaa kale ay dhex martay haddaba arrintu taas bay ahayd de waa ninkaa rasuulka ilaahay sheegay inay weligoodba xaaladoodu taa tahay laakiin saddex baa markii dambe way la socdeenuun ee waxay idhaheen anagu maanaan maqlayna munaadigaas nimankani waxay ujeedeenna maanaan garanayn rasuulku u garaabay kuwa u cudur daaray ee waa labayo toban kan kaleo dee waxaan ku talagaloo soo goostay oo doonayay alqadr birasuulillahi salى اllahu alayh wasalam taas wey waana kan sheekule wainama hadihi caqaba calى dariiqi tabuk ijtamaca almunaafiquuna fiiha lilqadri birasuuli llahi salى اllahu alay waslam fi qaswati tabuk facasamahu llahu minhu bal taas bay ahayd oo bal arrintu taas weeyo qisadu taas bay tahay saxaabigana de kolle waa malaa kama shakisnayn laakiin waa satri ahaanun taas buu ku yihi markii uu isagii uguba jawaayo waqad kaana fii xaratin waa xadiidkii abi dufayl baynu la socono wuxuu rasuulka ilaahay ku sugnaa meel xaraa xaradu waa meeshan shiilmadowda waa meesha dhagxaanta aad moodo inay gubatee madmadow oo kale dhagxaanta dee meelaha taasi ay kuba sugantah oo meel sidaasuu maraya waana la socday faqaala wuxuu yihi ina almaa qaliilun kolley biyaa ka horeeyey biyuu way yar yihiin falaa yasbiqnii yaan falaa yasbiqnii yaanu iiga horeyn ilayhi axadun waayo ataynu xataa tabuk markii uu sii socday aynu soo maray horeynu ugu soo maray iyadoo rasuulka ilaahay taasoo qolooyin uga horeeyo yar taataabtu yihi dee biyaha sii taataabina bu biyo waa yaryihin inuu ku duceeyuu doonaya ilaahay barakeeyuu badiyo waa kii aynu hadaladii ku yidhi aynu soo maray marka bal tanna wuxuu leeyahy tanna waaba laabankii e ee ruuxna yaanu iiga horeynin waa si rasuulka ilaahay markuu u tago dee ilaahay uu baryo biyo ay bataan ay noqdaanna wax ciidanka o dhan kuma filan fawajada qowma qad sabaquu iyo hadda arrinkaa ogaabay ogaan weeye waa munaafiqiintii dad ugu horeeyey buu helay oo dee biyihii sii farafareeyey falacanahum yowmaidin kuwaasna uu lacnaday oo dee waa ama kuwa caqaba iyo dee kuwii kaleba adigu waa lacnaday taas bul bal kolley waa munaafiqiintii iyo sifaatkoodii baan ku jirnay iyo waxyaalihii ay dee kuba kaceen wax kaba mide xdثna عbayd للh بن mعاadi العنbary qال xdثna abي qال xdثnي xdثna qرة بن khالd عن أbي زبير عن jابر بن عبد اللahi qاaل qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه وsلم rasuulka ilaahi ba wuxuu ihi mن yscd ثنyة ثaنyة الmraar man yscd yaa fuulaya الثaنyة ثaنiyada waa saaca qabad oo kale oo meeshaa jiirta ayaa fuulaya ثنyة المraar mraar iyo miraar iyo maraar mraar iyo maraar waa barhkood ama mraar iyo miraar waa saniyo ama meel dee dariiq isnabuur kaba dhacayay oo magacan lahaydoo waa maalintii xudaybiye weeye markii lasoo socday waa saniyo malaa kusoo dhaadhacaysay meeshan xudayba la idhaha asfala maka maka xaggeeda hoose kolley xagga hoose iyo xagga sare dee malaa xaj baan kuba soo ogaane dhinacan dee ay biyaheedu kaba soo rogmadaanna de waa maka waa dhinaceeda bari dhinacan xagga xeebta iyo jiddo kasoo xigtay biyuhu ay usoo socdaanna waa asfala maka la idhaha xudaybiyana kolley waa dariiqa imakaba jidda iyo xudaybiya u dhexeeya ama halkan makfarka uu ahaa iyo dee meeshan xaramka iyo malaa xuduudeedaba ahaydee waddada kalena ay ka baydhay cid aan muslimiinta ay marto ee shumaysi ay dhahaan oo nawaaxidaas bay xudaybiyaba ahayd meelahaas weeye waa halkaa halkaas baa haddaba markaa lasoo dhaadhici doono saniyo meeshaas ahayd baa rasuulka ilaah cidda fuusha fainahu yuxadu waa laga dhaadhicinaya laga ridayaa canhu xaggiisa ma xudu can bani israa'iil reer bani israa'iil wixii laga daadejiyey ee ficlan lagama daadejin oo lagama dhigin oo wixii loogu ballan qaaday in laga dhigo hadday amarka sideedii ufuliyaan reer bani israa'iil de waa tan qur-aanka inooguba sugan ee in waxa weeye oo la amray inay baabkii qaryada galaan iyagoo sujuudsan ay galaan markaasna ayn waxaana la yidhi waquluu xidatu nakfir lakum khadaayaakum dhaha ilaah waxaan ku weydiisanaa dembiga iyagii inaad naga rido dunuubtiinii baan dhaafaynaa taas laakiin iyagu cahdigaa may oofin ee arrinkani yuxadu canhu maa xuda can bani israa'iil de hadday barhkood iyagu amarkii qaatay oo tan lagama dejiye ay jireen walow aynaa naqli saas ahayn dee waaba sax laakiin waa wixii dee loogu ballan qaaday haddii ay la yimaadaan oo iyagoo sujuudsan ama rukuucsan ay galaan ilaahay uguma shukriyayo oo in dembigoodii la dhaafayo tii loogu ballan qaaday taasoo kalea mudanaysaan laakiin taa dee iyagu way bedeleenoo waa ku yihi xabatun fii shacar ama xindatun fii shacar waa xabad qabadi waxaan dee hadal aan macno lahaynun ayay ku bedeleen xidadii taas ficilkiina waxay ku bedelayeen sujuud ku galaa la yidhi inay dabada ku siqaan ba waa cidaadkoodii iyo taas oo kale halkii ficilkii ay ahayd rukuucsanaad oo saa ku galana dee way fadhiiseen oo dabaday ku siqeen hadalkii ahaa xidatun ilaahay taa ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanaana waxay ku bedeleenba dee waa xinda waa qabadi ku sugan shacro oo kale iyo waxyaalo dee ilaahayna waa ku yihi fabedela aladiina dalamuu qowla hayra aladii qiila lahum taas haddaba iyagu taas bay arrintooda lagama daadin waa haddii ay fuliyaan wixii laga daadin lahaa ayaa laga daadinaya oo dembi dhaaf ay mudanayaan laakiin saxaabadii rasuulku ma taasayaan waa kuwan qaala wuxuu yihi fakaana awala man cidtii ugu horreysay waxayd oo saciidaha fuulay waa saniyadaa ka baxay khayluna oo ah khaylu bani lkhasraj reer bani lkhasraj ama khasraj fardahoodii baa ugu horreeyey ciddii dusha ugaba baxday saniyadii martay uma tataama way taam noqdeen tataabaca wey oo israacraaceen annaasu dadkii way iska daba yimaadeen oo dushii halkii baa loo wada baxay faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ina iyagii fuliyo wixii laga doonayey eh wixii loogu ballan qaaday ahaa fainahu yuxadu canhu maa xudu can bani israa'iil ayaa rasuulka ilaahi muxuu yihi وكلكم مغفور له إلا صاaحب الجمل الأحمر dmmaantiin waa mid loo wada dmbi dhaafi bati dmbigiina waa la dhaafay waa xudaybiya awrka casn nin kale waxi aan ahayn waa nin de marka munaafiqiintaasaado saaxib alja barkood ba aljad bnu qays ninkaa la odhanaya asalkiisu ansaar ahaa kaba dhiga awrka casne wixii aan ahayn ninka awrka casle ninka awrka casle wixii aan ahaynba waa loo dembi dhaafay faataynaahu waanu u nimi ninkii faqulnaa waxaanu ku nidhi tacaala ystakfir laka rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm warkaale rasuulkii ilaahay ha kuu duceeyo ilaahay dembi dhaaf ha ku weydiiye faqaala ninkii wuxuu hi wallahi waan ku dhaartee lan ajida markaa mala awrka casma oodina waa daydeye lan ajida inaan helo daalatii waa neefka iga lumay inaan helo ayaa axabu ilaya aniga xaggayga looga jacayl baday oon kaba jeclahay min an yastakfira lii saaxibakum saaxiibkiina inuu ilaahay dembi dhaaf ii weydiiyo awrkaygaasooan helo iga maqan yaboohinayo awrka uu doondoonaya ayaan kaba jeclay de waa munaafiqun taas oo kale laftii inuu caraabi ahaana way noo dambaysaa qaala wuxu uhi jaabir wakana rajulu wuxuu ahaa nin yanshudu mid doondoonaya daalatan lahu baadi isaga usugnaatay oo markay noqoto dee dadka uu weydweydiinayuu daydayana nashada ayay kaba cabiraan ficilkaa hulaasiga nashada yanshudu haddii ay tahay sheegid iyo isagoo dee sheegayo dhe neefkaasaan hayaa ama arkayna ta anshada yunshidu bay kaba cabiraan waa hulaasiya rubaaci wax lagu kala duwo anshada daalata macnaa carafahaa weeye nashada daalatana saala canhaa weeye taasoo waa dalabaha وxdثna يحyى بن حبيب الحاrثي qال xdثna khالد بن الحاrث qال xdثna qرة qال xdثna أبو الزبير عن جابر بن عبداللahi qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi ba wuxuu yihi maن يسعد ثنية المrاar أو المrاar de waxa faإنh يحط waa xadيiثkii بمثل xadيiث معاadin غayr أنه qاaل wuxuu yihi وإdا huوa أعraabiي ninkanuu rasuulka ilaahay yihi ninkaasu mooye intiina kale waa loo dembi dhaafay waaba nin reermihio jaaءa yimi yanshudu isagoo doonaya oo daydeeya daalatan baadi lahu isaga usugnaato ama dee jabل أحmara iyo waxbuu doondoonaya ninkaasuu ahaaba wey dhamee baan lahaay lakin waxaad moodaa halkan aan ku yardaynay والله سubحaنه وتaعالى على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا